boqoraddii labaad cutubka sagaalaad markaasaa elishaa u yeedhay mid qoonkii nebiyada ka mid ahaa oo wuxuu ku yidhi war guntiga isku giiji oo weelkan saliidda ahna gacanta ku sii qaado oo waxaad tagtaa raamood gelicaad oo markaad halkaas tagto waxaad doondoontaa yeehuu ina yehooshaafad oo ahaa ina namshii oo u tag oo walaalihiiska dhex kici oo intaad kaxaysid qol hoose la gal oo markaas waxaad qaadataa weelka saliidda ah oo madaxiisa ku shub oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu kugu leeyahay waxaan kuu subkay inaad ahaato boqor u taliya dalka israa'iil oo markaas intaad albaabka furtid carar oo innaba harraagin sidaas daraaddeed ninkii dhallinyarada ahaa oo nebiga ahaa wuxuu tegey raamood gelicaad oo markuu yimid ayuu arkay saraakiishii ciidanka oo fadhida oo wuxuu ku yidhi sirkaalow farriin baan kuu wadaa markaasaa yehuu yidhi kayagee baad u waddaa isna wuxuu yidhi adigaan kuu wadaa sirkaalow oo markaasuu intuu kacay ayuu gurigii galay dabadeedna saliiddii buu madaxiisa ku shubay oo wuxuu ku yidhi rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil wuxuu kugu leeyahay waxaan kuu subkay inaad ahaato boqor u taliya dadka ilaah oo ah dadka israa'iil oo adna waa inaad laysaa reerka axaab ee sayidkaaga inaan ka aarguda dhiiggii adoommadaydii nebiyada ahaa iyo addoommadii rabbiga oo dhan ee ay yasebeel daadisay waayo axaab reerkiisa oo dhammu waa haligmayaa oo axaab waan ka baabbi'in doonaa wiil kasta ha ahaado mid kasta oo dalka israa'iil ku dhex xidhan ama mid kasta oo ku dhex furan oo reerka axaab waxaan ka dhigayaa sidii reerkii yaaraabcaam ina nebaad iyo sidii reerkii bacshaa ina axiyaah oo kale oo yasebeel ayaa eydu ku cuni doonaan dhulka yasreeceel oo ninna iyada ma xabaali doono oo markaasuu albaabkii furay oo cararay markaasaa yeehuu u soo baxay addoommadii sayidkiisii oo midkood baa wuxuu isagii ku yidhi war wax waluba ma hagaagsan yihiin ninkan waalanu muxuu kuugu yimid oo isna wuxuu ku yidhi idinku waad garanaysaan ninka iyo hadalkiisu wuxuu ahaaba oo iyana waxay yidhaahdeen taas waa been ee bal hadda noo sheeg markaasuu yidhi saas iyo saas buu igula hadlay oo igu yidhi rabbigu wuxuu kugu leeyahay waxaan kuu subkay inaad ahaato boqor u taliya dalka israa'iil markaasay dhaqsadeen oo nin waliba wuxuu qaatay dharkiisii oo hoostiisay dhigeen jaranjarada dusheeda buun bayna ku dhufteen oo waxay yidhaahdeen yeehuu waa boqor sidaasuu yeehuu ina yehooshafaad oo ahaa ina nemshi u shirqoola yooraam haddaba yooraam iyo dadka israa'iil oo dhammu waxay u sii haysteen raamood gelicaad xasaa'eel oo ahaa boqorkii suuriya daraaddiis laakiinse boqor yooraam wuxuu ku noqday yasraaciil in laga soo daaweeyo naabrihii reer suuriya ku dhifteen markuu la diriiray boqorkii reer suuriya oo xasaa'eel ahaa markaasaa yehuu wuxuu yidhi hadday idinla wanaagsan tahay yaa ninna baxsan oo magaalada ka bixin si uu intuu yasraaciil tago xaalkan u sheego markaasuu yehuu gaari faras fuulay oo wuxuu tegey xagga yasraaciil waayo yooraam baa halkaas jiifay oo axaasiyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudana wuxuu u yimid inuu yooraam arko haddaba waardiyihii wuxuu kor taagnaa noobiyaddii yasraaciil oo wuxuu arkay kooxdii yehuu oo soo socota markaasuu yidhi waxaan u jeedaa koox yooraamna wuxuu yidhi nin faras wata u dir oo ha ka hor tago oo ha ku yidhaahdo war ma nabad baa sidaas daraaddeed waxaa tegey mid faras ku jooga inuu isaga ka hor tago oo wuxuu ku yidhi boqorkii wuxuu ku leeyahay ma nabad baa oo yehuu baa wuxuu ku yidhi war maxaa nabad kaa galay isoo dabagal markaasaa ninkii waardiyaha ahaa wuxuu yidhi ninkii wergeeska ahaa wuu u tegey iyagii laakiinse soo noqon maayo markaasuu haddana diray mid labaad oo faras ku jooga oo isna intuu u tegey ayuu ku yidhi boqorkii wuxuu ku leeyahay ma nabad baa oo yehuu baa ugu jawaabay war maxaa nabad kaa galay isoo dabagal markaasaa ninkii waardiyaha ahaa yidhi isna wuu u tegey iyagii laakiinse soo noqon maayo oo socodkuna wuxuu u eg yahay sidii socodkii yeehuu ina nemshi waayo wuxuu gaari faraskiisa u kaxeeyaa sidii isagoo waalan markaasaa yooraam yidhi gaari faras diyaariya oo iyana gaari faraskiisii ayay diyaariyeen kolkaasaa yooraam oo ahaa boqorkii dalka israa'iil iyo axasyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudahba waxay baxeen isagoo mid waliba gaari faraskiisii ku jiro oo waxay u baxeen inay yeehuu ka hor tagaan oo waxay ka heleen beertii naabood kii reer yasreeceel oo markii yooraam yeehuu arkay ayuu ku yidhi war yeehuu ma nabad baa oo isna wuxuu ugu jawaabay war xaggee nabaddu joogtaa inta hooyada yasaabeel dhillanimadeedii iyo sixirnimadeediiba ay aad u badan yihiin markaasaa yooraam intuu faraskii dib u ceshaday ayuu cararay oo wuxuu axaasyaah ku yidhi war axaasyaah tanu waa khiyaano markaasaa yehuu qaansadiisii ku xooday xooggiisii oo dhan oo yooraam ku dhiftay labada garab dhexdooda oo fallaadhiina waxay ka mudh baxday wadnaha markaasuu ku dhex dhacay gaari faraskiisii kolkaasaa yeehuu wuxuu ku yidhi bid qaar oo sirkaalkiisii ahaa isaga kor u qaad oo ku dhex tuur beerta naabood kii reer yasreeceel waayo bal xusuuso sidii rabbigu isaga hadalkan culus uga sheegay markaynu aniga iyo adiguba innagoo fardafuushan aabbihiis aaxaab daba soconnay rabbigu wuxuu yidhi hubaal shallayto waxaan arkay naabood dhiiggiisii iyo dhiiggii wiilashiisii haddaba adiga beertan baan abaalkaaga kuugu siinayaa sidaas daraaddeed isaga qaad oo beerta ku dhex tuur sidii ereyga rabbigu ahaa laakiinse axasyaah oo ahaa boqorkii dalka yahuudaa markuu taas arkay ayuu u cararay xagga gurigii beerta oo yahuuna wuu eryaday oo wuxuu yidhi war isagana gaari faraskiisa ku dhex dila markaasay isagii ku dileen jiirtii guur oo yableecaam ku ag taal wuuna u cararay xagga megiddo oo halkaasuu ku dhintay addoommadiisii ayaa gaari faras xagga yerusalem ugu qaaday oo qabrigiisii ayay awooyaashiis kula aaseen magaaladii daa'uud dhexdeeda oo axaasyaha wuxuu dalka yahuudaha boqor ka noqday sannaddii kow iyo tobnaad oo yooraam ina axaab oo yehuu markuu yasreeceel yimid ayaa yasebeel maqashay markaasay intay indhakuulatay oo gambaysatay daaqaddii ka fiidhisay oo markii yehuu iriddii ka soo galay ayay tidhi simriigii sayidkiisii dilayow ma nabad baa oo isna intuu kor u eegay xagga daaqaddii ayuu yidhi war yaa ila gees ah yaa ila gees ah markaasaa waxaa soo fiidhiyey laba ama saddex nin oo bohon ah kolkaasuu ku yidhi soo tuura iyada iyana way soo tuureen oo dhiiggeedii waxaa qaar ku saydhmay derbigii iyo fardihii oo isna kolkaasuu iyadii ku tuntay oo markuu meeshii galay ayuu wax cunay oo wax cabay dabadeedna wuxuu yidhi bal naagtan habaaran u jeesta oo aasa waayo iyadu waa ina boqor oo iyana waxay u tageen inay iyadii soo aasaan laakiinse waxba kama ay helin dhaladii iyo cagihii iyo calaacalihii gacmaheeda mooyaane sidaas daraaddeed way soo noqdeen oo isagii bay u soo sheegeen wuxuuna yidhi kan waa ereygii rabbigu kaga hadlay addoonkiisii eliyaah kii reer tashbii isagoo leh beerta yasreeceel dhexdeeda ayaa eydu ku cuni doonaan yesebeel hilibkeeda oo yesebeel meydkeedu wuxuu ahaan doonaa sida digotaal beerta yasreeceel dhexdeeda si aan loo odhan tan waa yasebeel